asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khayaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aad naga dhagaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somaali diaspora news dot com kuna soo dhawaada warar wixii dal iyo dibda aan idinka helnay habeenkan caawa oo idinka imaanaya magaalada hargeysa ee somalilan qodobadan caawa wararka idinkugu haynana waxaa ka mid ah wasiiro ka tirsan xukuumadda somalilan oo kasoo laabtay safar ay ku joogeen magaalada nairobi ee dalka kenya qaybsanaha qaramada midoobey ee arrimaha soomaalida nicholas gay oo soomaalida ugu hambaliyeeyey curashada bisha barakaysan ee ramadaan madaxtooyada somalilan oo ka jawaabtay in maamulka madaxweyne siidaayo uu leeyahay ra-iisul wasaare aan muuqanin xukuumadda soomaaliya oo ku howla sidii ay ula soo wareegi lahayd maraakiibta soomaaliya ee lagu hayo dalka yeman maraykanka oo diyaaradaha dagaalka u diraya dalka ciraaq iyo ujeeddada diyaaradahaasi maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo sheegay inay hanan doonaan gobolada sool iyo sanaag ee somalilan akhyaarta qiimaha leh wadana gar xidhiidha intaas waa qaar kartisan war wixii aawaanu idiin haynay oo kooban haatana ku soo dhowaada isagii oo fidsan xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda somalilan oo maalmihii u dambeeyey socdaal ugu maqnaa dalka kenya ayaa galabta ku soo laabtay caasimada somalilan hargeysa iyagoo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee cigaar international airport wasiirka arrimaha dibadda gaashaandhigga cadaaladda gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye ayaa magaalada nairobi kulan kula soo qaatay wadamo badan oo caalamka ka tirsan iyagoo ka warbixiyey nuxurkii ay kasoo kala soo kulmeen kulamadaasi tigan uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda somalilan maxamed biixi yunis oo ayaamihii ugu dambeeyey socdaal ku joogay dalka kenya ayaa waxaa halkaa ay kula kulmeen diblomaasiyiinta wadamada giriiska maraykanka iyo midooda yurub oo ka koobnaa wasiirada arrimaha dibadda gaashaandhigga iyo duulista iyo hawada ayaa waxa ay shir jiraacid ku qabteen madaarka caasimada hargeysa waxaana ugu horeyn hadal halkaasi ka jeediyey wasiirka arrimaha dibadda somalilan mudane maxamed biixi yunis waxaanu caddeeyey in beesha caalamka ay ka soo dhaadhiciyeen inay somalilan qaran tahay madax bannaan isla markaana xuduudaheeda waxaanu sheegay in uu la kulmeen mas-uuliyiinta wadamada maraykanka ingiriiska iyo midooda yurub waxaa isaguna halkaasi hadal ka jeediyey uu wasiirka duulista iyo hawada somalilan mudane maxamuud xaashi cabdi oo sheegay in soomaaliya jebiyeen heshiiska dhinaca hawada ee u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya ee ay hore u wada galeen waxaanu ku hanjabay haddii ay soomaaliya dayn weydo siduu hadalka u dhigay iyo yootanka ay qaramada midoobey la hortaagan tahay ay somalilan qaadi doonto tallaabo ay kaga jawaabayso dhaqdhaqaaqyada ay soomaaliya ka wado hay-adaha qaramada midoobey u qaablisan arrimaha duulimaadka afhayeenka madaxtooyada somalilan axmed salebaan duxul ayaa maanta jawaab ka bixiyey hadal uu warbaahinta siiyey siyaasiga maxamed xaashi cilmi hadalkan ay madaxtooyadu ka gubatay ayaa ahaa in uu jiro ra-iisul wasaare aan muuqan oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne siilaanyo mudane salebaan duxul oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi
waxaa leeyahy maxamed xaashi cilmi wuxuu yidhi saaka oo jaridaha kusoo baxay waxaa jira buu yidhi ra-iisul wasaare aan muuqan dalkeena structurekiisa uu leeyahay ee constitutionku caddeeyey wax ra-iisul wasaare iyo meel uu ku jiraa iyo meel uu leeyahay ma jiro waxaa kaluu yidhi madaxweynuhu wuxuu lumiyey buu yihi sharaftiisii iyo t s nm madaxweynuhu sharaftiisii tii dalka somalilan iyo t s nmba kor buu qaaday waxaa lumiyey ka maalinba maalin walba cay ummadda la dhex fadhiya waa tacabkaagii maxamed xaasho waxaanu kaa hayna waa tacabkaagii waxaa lagaa dardaarayaa lagu leeyay wardaa wardaa silaayo waa hogaamiye ummaddani ay soo dooratay wixii ay ka filayeen u qabtay wax ka badan u qabtay intijaah iyo sharaf somalilan uu weyn soo hoye wey qiimuu ku leeyahay sharaf buu ku leeyahay ilaa markuu halgalka hogaaminaya sharafuu ku lahaa ilaa markii hogaamiyihii mucaaradkaa sharafuu ku lahaa maantuu madaxweyne yahay dalkiisa iyo dadkiisu sharafay ugu hayaan waxqabad muuqda oo muddo saddex sanadooda amba afar sanadooda aan lagu qabteen ayuu ayuu madaxweyne silaaye qabtay inaad ku ambaryaysa yahay hadduu xitaa xilka kuu garan waayey inaad ku ambaryaysa yahay inaad ku barbar istaagta yahayd waayo inaad u garatayd waxaan inay tacabkii wixii kaa soo galay u yahay silaaye kuu dhisayaa uu ku hogaaminaya ummadana waa tacabkii iyo dhismihiisa kaad adigu burburinayso dib baanu idinka mar walba ummaddu shacabka somalilan si nasteexu wanaagsan bay idinla hadlayaan si qiimale ayay idinla hadlayeen oo wardaaya tacabkiina waad soo halgamteena tacabkiinaad ummadda u daaya ummaddani wixii ay soo wixii aada soo qabateen bay hayaan qiimo fara badan bay idinku hayaan tacabkiinaanu idinka haynahay daaya ayaanu leenahay dhammaantiin dalkani maanta meel wacan buu marayaa meesha uu gaadhay xitaa xuduudaha marka lagu dhowo waad ogeydeenoo wafdi ballaadhan oo culus oo wasiiro duura xukuumadda ka tirsan ay hogaaminayaan ayaa gaadhay talleex iyo deegaanadaasoo dhan gaadhay dadkaasi waxqabad bay u baahan yihiin dadkaasi taageeray u baahan yihiin dadkaasi horumar bay u baahan yihin dadkaasi waxbarashay u baahan yihin dadkaasi caafimaad bay u baahan yihin xukuumaddu intiiba wadaa in caafimaad ay helaan in biyo ay helaan nadiifa in iskuulla ay helaan weeyi tay halkaa u tegayaan ma aha mid dagaala ma aha mid kharbadaan iyo dadkaa dhibaato loo geysto qof wala oo shacabka somalilan ka mida meel kastoo joogo xukuumaddani waxay og tahay oo ay mas-uuliyad iska saaraysaa inu xili ka saarayay sidai dadkayga wax ugu qabanay maaha kulba maxamed xaashi afarta qof ee dan leh inay maxamed xaashi soo kaxaystaan ina kaale maxamed oo noo hadal uu isna sacabka ka tumo marka la caayayo ganacsato sharaf leh oo dalka ku sharaf leh oo weli oo waxtar badan leh oo hormooda marka la caayayo dad wax magarati ay caayayaan maxamed xaashi kii sacabka u tabayey buu ahaa maxamed xaashi waa ka soo qaatay shaarka qabiilka maanta noqonayaa wax somalilan waxay wax ku noqoto wax ku noqonaya ee subeer awal ee meelaha la wareegaya subeer awal subeer awal wuxuu ergeye gaarkii qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaalida master nicholas key ayaa maanta hambalyo ku aadanay bisha barakaysan ee ramadaan u diray dhammaanba ummadda soomaaliyeed master key ayaa sheegay inay bishani tahay wakhti la yeesho fikir qoto dheer iyo dib u heshiisiin isla markaana la xasuusto isku xirnaanshaha nabadda sinaanta iyo dib u heshiisiinta danjireha ayaa intaas ku daray in bisha ramadaan ay sidoo kale tahay wakhtiga la xasuusto dadka danyarta ah ee aan awoodin maaraynta noloshooda iyadoo dadka muslimiinta ah ay isu naxariistaan xilligan oo kale key ayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed u rajeeyey in ay bisha ramadaan ay ku dhammaystaan nabad iyo xasilooni nicholas key ayaa ka mid ah siyaasiyiin caanka ah dunida oo aan muslimiin ahayn haddana dadka muslimiinta ah ugu habaliyeeyey urashada bisha barakaysan ee ramadaan waxaana siyaasiyiintaas ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron iyo xogeyihiisa arrimaha dibadda william heg wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaaliga soomaaliya yuusuf macalin aamiin baadiyo ayaa sheegay in wasaaradda uu madaxda ka yahay ay ku howlo tahay sidii ay ula soo wareegi lahayd maraakiibtii soomaaliya lahayd oo haatan qaarkood ay ku sugan yihiin dalka yemen wasiirka ayaa sheegay in wasaaraddu ay sii amba qaadayso dadaallo ay horey u sameeyeen dowladihii ku-meelgaarhka ahaa ee soomaaliya kuwaas oo ay ku doonayeen in ay gacantooda soo geliyaan maraakiibtaasi wasiirka ayaa tilmaamay in maraakiibta qaarkood ay howlgabeen wuxuuse xusay inay jiraan kuwo shaqeeya oo ay doonayaan in ay kala xaajoodaan ganacsato gacanta ku haysa xilligan oo u dhashay dalka yemen kuwaasoo ku andacoonaya in ay dayn ku leeyihiin oo dhinaca kalena wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda soomaaliya yuusuf baadiyow ayaa sheegay in la midhayn doono maamulada dekedaha soomaaliya iyadoo la marayo sharciga ugu dambayntiina qoraal ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa looga digay in kooxda al-shabaab ay fareen argagixiso ka geysan karto gudaha soomaaliya gaar ahaan caasimada muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan al-shabaab ayaa ku goodiday inay weeraro kala duwan magaalada muqdisho ka fili doonto inta lagu guda jiro bisha barakaysan taasoo dhalisay inay walaac ka muujiyaan dowladaha doonaya arrimaha soomaaliya waxaana shacabka loo jeediyey inay feejignaadaan bishan barakaysan ee ramadaan dhinaca kale taiska amisom ayaa qoror uu soo saaray waxa uu sheegay uu kaga hadlay sidii looga hortegi lahaa weeraro ka yimaada dhanka al-shabaab oo lala beegsado xarumaha ciidanka iyo goobaha ay shacabku ku badan yihiin labadan qoraal ayaa dadka soomaaliyeed loogu hambalyeeyey bisha barakaysana ramadaan maadaama ay dadku yihiin dad muslimiin ah afhayeenka ciidanka dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan howlgallo kala duwan oo amniga muqdisho lagu adkaynayo taasoo looga hortegayo kooxda al-shabaab oo dagaal kala soo horjeeda ciidamada amisom iyo kuwa dowlada soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ku amartay shacabka muqdisho inaan soddonka bisha ramadaan aan la tegi karin xeebta muqdisho si loo ilaaliyo kooda akhiyaarta qiimaha hawada naga dhexridhay guud ahaan intaas waxaan kusoo ila xidhaynaa war wixii dan iyo dibadbaa idinka henay habeenkan caawa mar kale idinka imanayay magaalada hargeysa ee somalilan warkan caawa waxaa idiin soo jeediyey ana maxamed xasan taxada warkan warka xiga waxaan idin leeyahay
I'm yahay